hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha kaakaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa arbaco laba iyo tobanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadduna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa halkan si wada jireeda kaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
qodobada dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mida waxgaradka boosaaso oo ugu baaqay maamulka puntland in la gargaaro dhallinyarada oromada ah ee ku dhibaataysan gudaha magaalada boosaaso waxaan ka codsananaa madaxda puntland inay ururiyaan dadka masaakiinta ah ee hala culeefay ee buuraa waraagaya ee taga waraagaya ee boga qabsanayn af soomaali garanaynin oon koobka biyaha ku weydiisana karin oon afay kugu weydiisan hal garata mooye adigu u diirbaxna mooye
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan kaga hayno wiil dhallinyaro ah oo gabayada uu alifo fariimo guwaabo ah ugu dira bulshada ku nool magaalada muqdisho heesihii ayaan sidoo kale idiin haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha gurmadka deg dega ee gobolka north carolina ayaa dadweynaha ugu baaqay in arbacada maanta ah ay dhammaystiraan u diyaargarowga duufaanta florence duufaantan ayaa wadata dabaylo xoogan iyo roob culus oo halis gelin kara dad badan florence ayaa lagu tilmaamay darajada afraad ee heerka lagu qiyaaso duufaanada waxaanay duufaantani ku socotaa xawaaro gaadhaya laba boqol iyo labaatan kilomitir saacaddii khubrada saadaasha hawada ayaa ku qiyaasaya in khamiista ama waaberiga jimcaha ay soo gaadho xeebaha bari ee maraykanka
saraakiil ka tirsan gobolka nangar ee bariga afghanistan ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalay ay kor u kacday in gaarayso lixdan iyo siddeed qof halkii markii hore la shaaciyey laba iyo soddon qof inay ku dhinteen weerarkaasi weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay degmada mahmanda dara markaasi oo dadka deegaanka banaanbax ay ka dhigayeen tuulada daka oo ay ku dalbanayeen in shaqada laga eriyo taliyaha booliiska hafeenka gobolka atahullah koygani ayaa waxa uu sheegay in boqol iyo lixdan iyo shan qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhallinyaro badan oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka etoobiya ayaa sanad walba gaadha magaalada boosaaso si ay uga tahriibaan dalka yemen oo ay usii gudbaan dalka sacuudiga intay ku guda jiraan safarkaasi ayaa dhallinyaradani waxay mutaan dhibaatooyin halis ah si loo baajiyo khatarta ay la kulmaan dhallinyaradan ayay qaar ka mid a haweenka iyo waxgaradka magaalada boosaaso waxay baaq u direen waalidiinta dhalay dhallinyaradan sida uu warbixintan ku faahfaahinayo yuusuf maxamuud yuusuf qowmiyadda oramada ayaa ka mid ah dadka degan xaafadaha boosaaso iyagoo degan xaafad loo yaqaano magaalo cad taasoo ay asaaseen iyaguba labaatan sano ka badan kuwaasoo carruurtii ku dhashay xaafaddaasi ay haatani ku ilmo dhaleen sidoo kale waxaa jira dhallinyaro ka beddelan kuwa deegaan ahaan u jooga magaalada oo iyagu ku yimaada qaab tahriib ahaan ah si ay u gaaraan waddamada carabta gaar ahaan dalka yemen
waxa loogu bixiye markii hore wakhtigii hore ee halkan la soo degay dhulkan waa dhul cad dhul wada cad buu ahaa caddaankaasi awgeed ayaa magaalo cad loo yidhi magaca magaalo cad wuxuu ku bahay caddaanka dhulkaas oromadaana degtay oromadana iminka magaalada oromada waxaa loo yaqaanaa magaalo cad xaali maxamed yuusuf waa hooyo ku nooleed xaafadan ay orommadu aasaaseen ee magaalada boosaaso waxayna baaq u dirtay qowmiyadaha ku wada nool dalka etoobiya
qowmiyadda oromadaan ka jeeda hasii ahaato boosaaso in badanaan degannahay ilaa ugu yaraan dad baa labaatan san degan dad baa dadkii ku dhasho ilmihii lagu dhalay oramadu ku dhaleen baa guursaday sii ilmo dhalay labadii aanaan horta ku kala joognay jamiilo aadan maxamed ayaa sheegtay in dhallinyarada oromada ah ee soo tahriiba magaalo kasta ay u joogaan qolyo wax tahriibiya dadkaas oo ay sheegtay inay lacago ka qaataan si ay dhallinyaradani u sii tahriibaan waxayse sheegtay in looga baahan yahay in dadkaasi la celiyo boosaaso waxay ku soo gaaraan horta koow waxaa laga ururiyaa gobolka ay ku dhasheen kadib wajaalaa la keena wajaale laba iyo toban kun oo riyaal buu kaga shubtaa waa soo gudbaa hargeysa markuu yimaadona lacag buu ka shubtaa ee laasaanood buu yimaadaa lacag baa laga shubtaa ee waxa weeyaan ee wuxuu yimaadaa ee garow waa la yimaadaa mid baa u fadhiyaa lacag buu ka shubtaa hadda deed waa la isku soo xiriiriyey kii afka kala bannaystay oo halkan joogana waa kacayaa marka isaguna saaxiib buu leeyahay oo dalkana ka- kala wuu kala yaqaanaa af soomaaligana hoogu yaqaanaa waa la xidhiirayaa hadda nin shaqo doonayo oo, eh, rabo wax weeyaan inuu gaadiidkiisa rarnii rabo ma diidayo lacag sidaa awgeed dadkani wax weeyaan waa loogala yimid iyaga boosaasaasay ku soo gaadheen kadib waa soo taaribeen nin iyo nasiibkiisa ninna biyaha cuni ninna waa ka bixi ya Eh, yaman bay u taaribaan yamenna markay tagaana sacuudi bay u taaribaan Eh, wax weeyaan marna inna yaman sahaaradeedii bay ku hadhaysaa inna sacuudi bay ku hadhaysaa hadba wax weeyaan hooyo lahayd wiilkaygu waa ii maqaya yana ku tashani wiilkeedu uma maqnee wiilkeedu biyaha dhexdiisu ku jiraay waxaan ka codsananaa madaxda puntland inay ururiyaan dadka masaakiinta ah ee hala culaafay ee buuraa waraagaya ee taga waraagaya ee baga qabsanayn af soomaali garanaynin oon koobka biyaha ku weydiisana karin oon afay kugu weydiisan hal garata mooye adigu u diirdaxna mooye aad garanay inay ururiyaan haddayna wax u tari karin inay waddankoodii ku celiyaan ayaan ka codsanaynaa madaxda puntland khayr allaha siiyo puntland nolosheeda allah kor ha u qaado inkastoo dad badan ay u malaynayeen inay yaraanayso dadka soo tahriibaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka etoobiya ayaa misna waxaa jira in boosaaso ay weli soo gaarayaan dhallinyaro badan oo doonaya inay halkan ka tahriibaan cabdiraxmaan cusmaan ayaa arrimahaasi sharaxaya weli weli ilaa maalinkan saddexaad waxaa jira hal gaari inuu soo galay laakiin balse waxa weeye weli way socdaan maxaase joojin kara dowladda etoobiya inay joojiso xuduuddeedii ay xidho weyd dhibaatadii oo dhan waxay ka soo ifayeen macnaha in xuduudda etoobiya la sii daayo ooda laga qaaday Eh, puntland iyo etoobiya waa inay yani xidhiir yeeshaan si loo joojin lahaa dhibaatooyinkan badan ba inay joojiyaan marka ay la- soo taxriibaan waxay la kulmayaan dhibaatooyinkan sidaas darteed waxaa la rabaa etoobiya iyo puntland inay iskaashadaan waxay isku sheegaan joojiyaan xuduuddana la xidho
yuusuf maxamuud v o e boosaaso
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dhallinyarada hal abuurkooda xagga suugaanta ku gudbiya bulshada qaybaheeda kala duwan dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi axmed oo curiya gabayo uu xoog ku saarayo dhaqanka iyo waxbarashada wuxuuna hal abuurkiisa uga warramay wariyaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
badanaa markaan suugaan joogno anigu waxaan xooga saaraa meeshii daldalool ka jira oo u baahan in la saxo ama meeshii horumar ka jira oo u baahan in la dhiirogeliyo laakiin badanaa waxaan si gaar awood usii saaraa qaybaha dhaqanka iyo waxbarashada
wadanka daldaloolada ku badan marka maxaad ka sheegta wallaahi hadda gabay daldaloolla ka hadla badanaa gabayo kale inuu ku dhex jiro maahan tu ducadaasuye gaba qaasahon cid ku dhaliila- dhaliilahu ma jirto maadaama barnaamijka hadda wadanka ka jira ay u badan yihiin siyaasadoo haddii aad wax yar ka sheegto qof ka carownayo qof bay dhibaysaa qof bay dhibaysaa marka badanaa waa ka warwareegsadaa laakiin badanaa si guud markaan wax dhaliilaayo kale si guudan dadka soomaaliyeed u dhaliilaaho Een, adiga gabayay ku jirto kale dadkiioo darxumaysan ummadii soomaaliyeed oo duniya daafeeda ku darxumaysan anoo dhallinyarada u sheegaya inay yihiin ayagu dadka kaliya ee loo baahan yahay maanta inay u istaagaan dadkooda ee aysan ahayn inay siyaasi een, ka sugaan dalkan macnaha inuu horumariyo ummadaas darxumaysan oo darxumada ka saaro aan ku cabiray marka muxuu ahaa gabaga haddaa noo marto gabaga wuxuu leeyahay kayfiyadan kaaf hadal u badan la isu keenayo iyo erayadan kooban ee loo kala tirinaayo kalluumaysi kuma keensan iyo kumii aan haystaaye cidna kama kareynin rabbiga igu karaameeye kumanaan kariim igu kabay kaalinka ahayde anna kuma kibrahayee nimcadan kaydad baan dhigiye kullu yowmin waxaan kaaga tegi kooxo waana ah kurayada aqoontow adduun waa iskaashaday waxaa loo karaarinahayaa horumarkoon kaahe kol horabay ka tooseen hurdada aadmigii kale fikradihii iskuansaday cilmibay soo kordhinayaan annagaan ka coynoo dulmiga koorta noo sidaye konton sano kadeedkiina helay kobca noo diidiye kafadaheenna miisaan kuway kala korreeyeen ha yeeshee adduun waxaa kasbada ruux u kaadiya mawjad kaliya maaha wakhtiga waa la kaabrogiye kurba kugu nagaatana marbay kaa kor noqotaahe kulligeed ujeeddada haddaan kadis u soo koobo ubax soo koraya waxaa tihiin kaaha soo baxay koftintii jahligu nagu dhuftiyo kabarjabkau geystay waagu kabanka shayddaan u tumay kaabaqabaleedka kala guurna yimid ee dadkii kadinba meel aaday kiisaan jirin intii loo qabtay jeebba lagu kuusay kufri waxau addoonsaday gabdhaha ee kufsi u geystay keliyaha waxay kala baxeen madii la koolkoolshay kabaaraadka shacabkan ah ee kaamamka hor daadsan kolleeruhuna laaya cadowgu kariyey jiirtooda kuwa lagu haminayaabaa tihiin inay kalkaalaane kaynaanka siiwada rabbi baa idinku kaalmayne karti la isku dhaaf iyo cilmiga kaarto loo maro eh kala kaan barwaaqo ah annagoo nala ku kaameelay oo dalagga kaymaha ka baxay ama karuurkeenna cadaawaha kalluunkii shaxnaday rag waa kaaftoomay koombada faqriga sida facaakobaha kuu dhiibto ama kiish ugaaliya katuug xabashi kenyaana kollay ruux damiirley gafkaas wuu kahanayaaye waxaad uga koraysaan jahligood kadabki goysaane kaynaanka sii wada rabbi baa idinku kaalmayna waan gartay waa gabay dheer oo daruufaha dul istaagaya maxaa si gaar kuugu muuqday maxaad aragta maalintaas waxaa gabay ugu dhaliyay badanaa marka laleeyahay tusaalahaan wadda gabagaas waxaan sameeyey xilligii lalahay kenya xirqa xiryaha qaxootiga waa la xidhaa tusaalahaan ummadii cabanaysa hooyooyinka soomaaliyeed oo adiga jawaano iyo wax la taagan bannaanka oo cabanayo dhahayo gaajaan haysa wax noocaasa adiga dareen maaragtay xanuun la igu dhaliyey gaba macnaha ka alif anuu haddana cid kaloon kula laabto ma jirto oo xaafadii saalaan shaksiyaddan isku lalaabta cudur ay ugu noqonaysaa marka cidda kaliya anugu aan la jooga badana waa dhallinyarada maadaama waxay wacyigelin yihiin aan gabaga ayaga ku baysgariyay gabayada kaleoo kaa guuxaye aad fikiramaha kaa keeno ama si kale ku yimaadee maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid a gabay la yidhaha dhaqan oo ka hadlaya dhaqankii soomaalida tusaale ahaan dhaqanka waxaa loo qaybayaa shan qaybood waxaa ka mid a afkii soomaaliga waxaad arkaysaa dhallinyaradii soomaaliyeed maanta inay afkii ka maran yihiin oo haddii aad tusaalahaan suugaan usoo diyaariy dad kula hadlaysa badankooda inaysan ku fahmayn oy kuleeyihiin ii macnay ereer in loogu macnayo sidii luuqad kale oo qalaad ereer loogu qeexa ay u baahan yihiin marka waxba aanan kusii fogaan gabaga wuxuu leeyahay dhaqan waa habnololeed bulshada dhaababka u muda waxaa loo dhambalayaa shan wada dhowr macnaale ahee agab dheeli tiran oo fasira nolol dhalaalkeeda luuqad lagu dhawaaqoo isfahan dhiiragelinaysa dhacdo weliba xeer laga dhigoon dhaawacay u geysan dhaqan noo sumada soo dhacsiga ila dhaqaaleedka iyo dhaqan ka soo dhura cilmiga dhiganayaashoo dhan gunta aan u dhadhaco shantaas horu dhac weeyaane qoyskoo dhammaystiran haddaan dhidibada u taago i dhegayso agabkoo dhan baan kuu dhildhilayaahe madko lees dhex mariyo dab iyo dhuxula sii daayo macnaha meeshaas waxaan kusoo qaadanayaa qaybtii agabka anoo kala saarsaarayo macnaha agabkii hore annagu aan soo saari jirnay maadaama wax uu yahay waxa kaliya annagu aan ku faani karno waxa maanta aan haysanaana aysan ahayn wax annagu aan iska leenahay ay wax naloo soo dhoofiyey madkolees dhex mariyo dab iyo dhuxula sii daaya dhurbe holac shidaalka u dhigmo dhalada loo saaro dhardhaar tira isdheeraho dheriga taagta dhinaciisa digsi dhoob ah dhiilaha u cugan caana dhamiddooda fandhaal dheriga lagu soo dhuriyo xeero dhumac weynle sibraarada dhigaalkiyo tabido saan lasoo dhilay ah toobta dhaayada lagu soo lisiyo mawga lagu dhaansho dhulka hooyo dalagow dhaloo dhowr ah kala nuuca dawli dheer wadaan dhululuba ah taababo isdhaafsan dhagaatiga xariiriya dhig iyo udub dhammaadkooda dhambalaha qalfooftay dhiseen looga dhigay shaati dadbin dhaxanta celisoo la dhigay dhinaca aasaaska wareeg labada dhanac oo ka dhigan dhabar garwaaxeedsan dulsaar dhidada celisoo ku waran meel dhakada guud ah dhurwaayada afdaah laga xirtiyo dheelmadkii bahalka dhulka gogasha taal oo mariin nuursan lagu dheehay dhacadiid mar ruux ugugam aa dhugasho day waaye boqorkiyo dhaclaha lagu sharaxay kuulaha isdhaafsan sixinay ku dhaashtaan hablaha dhuubo iyo luula dhoodi heensihiisiyo hub iyo saanad lagu dhaarto daawada dhirtoo dhirindhir badan amase dhiigsaara dhammaan agabka soomaali waa loo dhammaystiray dhaqdhaqaaqna waana hahiigsada nimindhigoodaahe xaragadaad dharan midigtu tolin dhan isu buusaydo dhadhan ma leh wax uu dhidid u qubay jiildhigaa'ihi dhoof shay ku yimid waa adiga dhalan roggaagiye dhallinyaraday qoon dhoohan baan tala ka dhowrnaaye dabagaalle dhaankiis nin sugay dheefsan kari waaye ma dhammaansannahay soo dhambaal nooma soo dhacayo
waa tahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo curaya gabayo wuxuu ku saarayo dhaqanka iyo waxbarashada wuxuuna u warramayay wariyaheena v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heeskan ay nugu luqeynayaan fanaaniinta farxiya fiska iyo fu'aad cadde
waa tahay heestaasi waxaa wadil ugu luqeynaya farxiyo fiska iyo fu-aad cadde waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o oo haatan kaga imaaneysaa magaalada washington barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ku horeyno kulmo saaxiibtinimo ayaa dalalka yurub iyo kuwa kale dunida qaarkeedba ay dheelayeen maalmihii ugu dambeeyey iceland waxa ay la dheeshay belgium saddex gool i waxba ayaan lagu awoodroonaaday waxaana saddexda gool u kala dheliyey ciyaaryahanada romelo lukaku oo laba ka mid a dheliya halka goolka koowaadna uu ahaa gool uu dheliyay ciyaaryahan aiden hazard oo daqiiqadii sagaallabaatanaad rigoore ku furay sbain ayaase ku durdurisay xulka dalka kroeshiya oo koobkii kubadda cagta oo sanadkan aynu ku guda jirno faynalahi yimid waxaana lagu awoodroonaaday lix gool iyo waxba bosnia herzegavina waxay gool waxba kaga adkaatay austria finland iyo ostini gool waxba finland ayaa guusha ku raacday hungari waxay laba gooli gool kaga adkaatay griega moldova iyo belarusna ebri ebri ay ku kala baxeen san marino iyo luxemburgna saddex gooli waxba luxemburg ayaa ku awoodroonaatay jaban waxay saddex gooli waxba dirtay costarica south korea iyo chili ebri ebri ay ku kala baxeen uzbekistan waxa ay guuldaro gool waxba kala kulantay iiraan israel iyo northern ireland saddex gool waxba northern ireland ayaa ku awoodroonaatay poland gooli gool ayay isla dhaafween ireland switzerland iyo ingiriiska gool waxba ingiriiska ayaa ku awoodroonaaday sidoo kale colombiya iyo argentina oo dheelayna bareejo goola la-aan ayay ku kala tageen brazil waxay shan gool waxba dirtay el salvador iyo guatemalana laba gool waxba guatemala ayaa afka ciida loo daray panama iyo venezuela laba gool iyo waxba venezuela ayay ku awoodroonatay maraykanku waxa uu gool waxba kaga adkaaday xulka dalka mexico dhinaca iyo dalka spain waxaa leeli doonaa maanta kulmo ka tirsan kooba dalrey iyadoo maalinta baritaan kulmada noocaas oo kale ay dhici doonaan ebro iyo real morsia ayaa dheli doona real hoan iyo ontanyant ayaa wada dheli doona sidoo kale maalinta brita waxaa dheli doona albaseta iyo lugo domensia sporting gijon granada iyo elch las balmas iyo rayo mahadohanda ayaa sidoo kale wada dheli doona xubinta cayaaraan halkaas aynoo joogto dhegeystayaal
maxasane jamaal axmed cusmaan ayaa dhegeystaynayo barnaamijkii ciyaara haatan xuseen barre aadan ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii wararka ugu doorka rabnaa mahadsanid ibrahim saraakiisha gurmudka deg dega ee gobolka north carolina ayaa dadweynaha ugu baaqay inay arbacada maanta ah dhammaystiraan u diyaargarowga duufaanta florence duufaantan ayaa wadata dabaylo xoogan iyo roob culus oo halis gelin kara dad badan florence ayaa lagu tilmaamay darajada afraad ee heerka lagu qiyaaso duufaanada waxaana ay ku socotaa xawaare gaadhaya laba boqol iyo labaatan kilomitir saacadiiba khubarada saadaasha hawada ayaa ku qiyaasaya in khamiista ama waaberiga jimcaha ay soo gaadhi doonto xeebaha bari ee dalkan maraykanka saraakiil ka tirsan gobolka nangarhaar ee bariga afghanistan ayaa sheegay in tirada dadkii ku dhintay qaraxii ismiidaamintahaa ee shalay ay kor uga kacday intii hore iyada oo sideed iyo lixdan qof ay dhinteen halka markii hore laga shaaciyay labaiyo soddon qof inay dhinteen weerarkan ayaa ka dhacay degmada maxamed daara halkaasoo dadka deegaanka ay banaanbax ka dhigayeen tuulada daka oo ay ku dalbanayeen in shaqada laga eriyo taliyaha booliska afhayeenka gobolka ataa-ullah khogyani ayaa sheegay in boqol iyo shan iyo lixdan qof ay ku dhaawacmeen qaraxaas aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen barre haatanna xaggii heesaha ayaan dib u jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa codadkii khatro daahir cege iyo cabdulqaadir jubba
weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo urubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare dhulku uu cuskada roob dalsan ceeriinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo urubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare aynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubax aynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahurahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn cosubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha'ala cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha'ala
heeskaasi xilli caana iyo nabad oo inagu luqaynaya fanaaniinta cabdulqaadir jubba iyo xadra daahir ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeeda idinka imaneysay v o e tan iyo kalooti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgeliyo